sida aad warkaba ku maqlayseen qarax baabuur oo xooggan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee dekedda magaalada muqdisho saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in in ka badan labaatan qof ay qaraxaasi ku dhinteen in ka badan soddon kalena ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka dhintay ay u badan yihiin dad rayd ah oo ay ku jiraan shaqaale isu diyaarinayay in ay gudaha u galaan dekedda muqdisho kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan waxaana idaacadda ama kooxdu ay leedahay ay sheegtay in qaraxaasi ay ku dhinteen soddon ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray axmed xasan colaad goobtuu qaraxu ka dhacay ayaa waxay ahayd meel laga qaxweeyo waxaana xilligaasi dhacdadu ay dhacaysay halkaasi ku sugnaa dad u badan muruqmaal iyo dad gaadiidleey ah goobjoogo ku sugnaa afaafka hore ee dekedda weyn ee magaalada muqdisho dhaawac fududna ka soo gaaray qaraxii halkaasi ka dhacay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen
tikidaana kusoo baxay marka hore shaqaan kusoo baxay shaqaalaha iyana qaar habeen bay shaqeeyaan qaarna subaxda bay galaan ilaa lix saac bay shaqeeyaan kadib markaan kasoo baxay tikida shaaha inaan cabo tikid alaan kusoo baxay oo geedaha hoostooda imaaday ayaan waxaan damcay inaan shaaha cabo islaana shaaha oo gadaysa ayaan aan aqaano muumana la yidhaahdo aan shaaha isub yiray kadib intii shaaha sii subaysa ayaa qaraxii dhacay marka qaraxa markuu dhacay hadda boor baa ka dhacay meesha mogtahay nin walba meeshuu ka bax buu raadinayaa ibdhaaba aha oo aniga ilmid aha waxaa lagu soo dhayay imjicadka axmedi jab tirada guud oo hadda khasaare hadda caddayn karo afar miid oo inta aan laga qaaday duniye cali maxamed oo ah madaxa caafimaadka cisbitalka madiina ayaa warbaahinta u sheegtay in la soo gaarsiiyey cisbitaalkaasi dad kor u dhaafaya labaatan qof oo dhimasho ah halka tiro ka badan intaasina dhaawacan isbitalka loo keenay
annaga tirada dhimashada aan aragna aniga waa kuw iyo labaatan tirada dhaawacadana soo gaaray waa siddeed iyo labaatan dhaawacyo ah shan ka mida waxaa loo celiyey xaafadahooda laakiin laba iyo labaatan kale waxay ahayn dad dhaawacyo culculus qaba sida qaybaha qaliimada caloosha loo samaynayo ilaa hadda ilaa afar qofood ayaa gacanta dhakhaatiirta ku dambayso wixii kale waxaan geynay qaybaha oo recoveriga si loogu sameeyo in ay dib u soo naaxid waxle resession ay ka helaan dhimashada waxaan ku aragnay qaybta oo morjuriga waxaan ugu deeqnay bareelayaasha markii ay saasoo kale meyd badan uu dhaco waxaa lagu qasban yahay gacanta laguma qaadi karo waxaa usoo bixinay bareelayaal cusub inaan ku daabulno oo ku geyno ambalaasta waxay waday dad badan oo meydad ah dadkaas iskudarkooda hadda waxaa noo joogto lix iyo toban shan ka midana waxaa u yimid dadka eheladooda sidoo kale sarkaal u hadlay booliiska ayaa sheegay in dhibaatadu ugu badan ay soo gaartay dad shacab ah sida uu sheegayo taliyaha qaybta booliiska qaybta weliyo cadde korneyl maxamed daahir oo warbaahinta uga hadlay waxyaabihii halkaasi ka dhacay waa arrin masiibaa ka dhigeen oy ku xasuuqeen dad muwaadiniin oo soomaaliyeed oo birmageyda sida dumar iyo carruur iyo gabdho iyo dad xamaalata ah ee meeshaan qaxwo ku karsanayey dadkii shaaha kelinayey dadkii masaakiindekada gelayay oo xamaalanayoo shaahooda meesha ka cabaya subaxdii alasaydii wax taargeda oo dawladeed oo barnaamijka meeshaas soo dirtaan aad muuqatana ma jiraan marka barnaamijkan arrin masiibaa weeye waxaan leenaha allah u naxariiso dadkii dhibaatada gaartay ee soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed ayagoo ummaddeeda u gargaarayay si gurmad ay ku yimaadeen waxaan meesha laga qaaday dhaawac fara badan ummad soomaaliyeedna waa ku dhimatay wixii intaa ka badan oo tira koob oo faahfaahinana dib baa laga soo sheegi doona haddii allah idmo waxaan ku jirnaa waa gurmad waxaan meesha laga qaaday dhaawac fara badan qaraxani maanta ka dhacay agagaarka afaafka hore ee dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayaa waxaa sheegtay xarakada al-shabaab ayaga oo sheegay inay ku dileen tiro badan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya dhanka kale deegaanka sheekh cali cabdulle oo ka tirsan degmada kaaraan ayaa maantay waxaa ka dhacay dhimasho afar ruux oo la sheegay in ay ku soo dumeen godadka laga qodo dhagaxa carakaawada loo yaqaan sida goobjooge halkaasi ku sugnaa oo u sheegay idaacadda v o a waa kaawada la yidhaha sheecala cabdulle oo la dhihi jiray kaawadi kaawada kaawasiiban kaawadi la dhihi jiray oo sheecala cabdulle waayo heer sheecala cabdulle waayo marka masiibadaas dafay ka dhacday wax khasaaraha kale afar waxaa dhimatay afar jir ruux oo ku dhimata laba meydkooda waa la arkay labana waa la laayahay marka waa kasoo tegay aniga idoo weli baa la bisqaadi waa aqaan gobolka ka yimid baa la gobolka ka yimid iyo mid shacabku keenana ku jirta marka hadda dowladda oo ka yimiday hal baa laa timiday axmed xasan colaad v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay axmed dhinaca kalena qaraxan ka dhacay meel ku dhow dekeda weyn ee magaalada muqdisho ayaa goor dhoweyd falastiin axmed iimaan waxay ka wareysatay guddoomiyaha degmada xamar jajab axmed cismaan dhoore
runta horta goobta waxaaway ku taalaa degmada xamargijaba gobolka banaadir waa kasoo horjeedka dekeda weyn ee magaalada muqdisho iyo inta udhexeyso xarunta ilaalinta canshuuraha halkaas waxaa ku yaalo dhul weyn oo jardiina oo dawladda hoose iska leedahay kaas oo ay ku shaahaynayeen dad shacab ah oo runtii karabarata ahay oo markaas u socday inay shaqadooda sii galaan isla markaasna ay ka qaraabtaan dadka xoogsatay oo dadka xoog xoogsata oo dekeda ka shaqeysta iyo dadka kale ee meesha wax ku gadanaya dhammaanba in lasoo agdhigay gaari qaraxa isla markaasna uu ku qaraxay halkaas
marka khasaaraha intee buu leegay ilaa iyo dhimashada hadda waa meeqo iyo dhaawac
runtii su-aashaas weli lama ogaan oo hay-adaha amniga oo dhammaantood baaritaan sameynayo oo meelo badan wax loogu sheeg sheegayo ee weli runtii raadinayo laakiin dhaawaca aada u badan yahay dhimashadana way badan tahay waxaa la sheegay inay jiraan dad la la-yahay oo ama jirkoodu inuu googo-ay ama dhibaato intaas ka badan ay soo gaarto oo la heli la-yahay ma jirtaa tiro dad ah oo aan weli nolol iyo geeri midna lagu hayn runtii way jirtaa dad oo meesha lagu tuhumayo inay joogeen oo waktigaas ama dekeda gelayay ama dad kale oo dadka meesha ka shaqaysanaya ahay oo iyaga dhanba lala-yahay oo meel umeydkoodii ama ama nolol iyo geeriba labadaba lala-yahay way jiraan oo dadkaas waa lala-yahay weliba marka dhinacaas marka la fiiriy hadda meesha qaraxu ka dhaca waxay ahayd meel si weyn loo ilaaliyo maxaa keenay gaari aan la aqoonin in halkaas lagu soo dhigo ama lagu soo baarkin gareeyo runtii meesha horta wada la maro waayo oo mariina magaalada dhinana hadee meel walba la maraa qof walba oo bulshada ka tirsana gaari ayuu iska leeyahay ama ku xoogsado ama keligiis haba oto ama siyaabo kale ha u adeegsade marka meeshu waxay iska ahayd meel walba intaasoo populationa ay iskugu imaanayeen oo dad kala duwan oo nin ganacsada iyo nin faqiirba intaas bay iskugu imaadaan waa meel dadka dhammaan shaqada u kala hayo ay ka shaaheeyaan oo meel maqaayad maqaayad iska yar oo shacbiya waayo oo intaas wadada markay iskugu imaanayo way imaan kartaa in gaari lasoo dhigto qof u wato laakiinse runtii falka argagixisada markii la gaarsiisanayo ama qofka inuu wax sameeyo oo rabo waxaa jirto il ilma ilaalinayso isla markii baa la dhigayaa isla markiina qofkii laba tilaabo ama toban tilaabo markuu kasii tagana gaarigii wuu qarxi karaa marka lama dhihi karo meel la ilaalinayay ay ahayd laakiin mujtamaca dadka deegaankana runtii waxyaabahaas kama aysan filayn in meel mujtamaca oo intaas le oo dadka iska danyar ay tahay in qaraxaas uu ka dhacayo oo dad shacaba lala beegsanayo marka waxaa keeni kara aan isleenahay iyadoo shacab ay tahay meesha ay wada joogaan in la barbarmadsado ama shacabkaas dhan ay ay keenaan in qolooyinka wax maleegayay ama siyaabo qaldan ay u tageen meeshaas oo waxa gaariga ay u dhigeen ama ay ka tahay inay shacabkii soomaaliyeed ay dabajaraayeen marka wax saameyna ma ku yeelata howlihii dekeda iyo ganacsigii aagaas wallahi ganacsigu wuu ku yeelana leano qofka dadka meeshaas degan oo dhan gobolka banaadir oo dhan ay ka yimaadeen toban iyo toddobadiisa degmo qof walba oo guri hooyo le iyo dad deegaan oo kasoo kacay marka dadka meeshaan wax ku gaareen oo keligana xamar jajab kama imaane magaalada oo dhan ayay usoo shaqo tageen marka magaaladii oo dhan iyo guuxeedii iyo shacabkii dareenkiisii oo dhan attentionkeeda aada ayuu sareeyaa shaqada kale oo dekedana way socotaa un intii la nadiifinayay waxyaabihii qaraxu aada u weynaay geeda badanaa soo joogo dhulka dhul geeda leh oo dawladii kacaankii geedihii abuurtay oo waaweyn oo badana oo meesha kugu yaalay geedahaasaa soo wada jajabeen oo soo wada dhaceen laamiyadii kusoo dhaceen marka intii la nadiifinayay bise iyo dadkii meydka ahaa iyo dadkii dhaawac intii la guraayo maahana oo ay shaqadaas ay taagneed maan si dhaqso ah oo deg dega ayaa dawladda hoosena u nadiifisa meeshii isla markiina dadkii kale oo intii kalena cisbitaaladii u gaarsiiyeen
axmed cismaan dhoore ayuu ahaa guddoomiyaha degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho oo falastiin axmed imaana washington joogto uga waramayay qaraxa maanta ka dhacay magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa washington